أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaennu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heenno waxaa ka mid a howlgallo dhegta dhiigga loogu daray maleeshiyaadka murtadiyiinta ee maraykanku uu tababaray oo maanta ka dhacay deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo maxaan ka ognahay khasaaraha cadowga soo gaaray wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa taliska ciidanka mujaahidiinta oo war ka soo saaray howlgalladii maanta lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiyiinta waxaad maqli doontaan shir jaraa'id oo goordhoweyd uu qabtay sheekh cabdilcasiis abumuscab mu'asasada alkataa'ib oo soo saartay sawirrada malaaximtii duleedka deegaanka baarsanguuni gaadiidkii mujaahidiintu ay qanimaysteen kuwii ay gubeen iyo saanad hub ah oo la soo bandhigay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan axmed madoobe iyo siciid deni oo iyagoo ciidamo fara badan wata ka degay magaalada muqdisho wakaaladda wararka ee royters oo kashiftay xelooyin ciidan oo maleeshiyaadka r s f ay ku leeyihiin gudaha dalka itoobiya qodobada kale ee caawa aan faafareebka idinkugu heenno waxaa ka mid a wilaayada islaamiga ah ee bakool oo heshiis buuxa kala dhex dhigtay laba ka mida beelaha muslimiinta ah ee wadadega gobolkaas kulankii gebagabada heshiiskaasi iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa goordhoweyd war ka soo saaray dagaaladii maanta lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee maamulka shaadala dirarkaah isku magacaabay jubbaland kadib shir jaraa'id oo goordhoweyd uu qabtay sheekh cabdilcasiis abumuscab haddaba ku soo dhowaada shirka sheekh cabdilcasiis alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili adaaquut faqaatiluu wliyaaa ashaydaan ina kayda ashaydaani kaana daciifaa dubaax ma aha xaajada midaan diirka ka caddayne diirsibo halkii aan ahayn waa sidii danafe waxaa dunida qaarkeed ka dhacay dood aan ka iraahdo maanta waa maalin talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo labada shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaan ka warbixinaynaa howlgal iyo dagaal ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguuni ee wilaayada jubbada hoose halkaas waxaa saacadihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaq ashaadalo dariirnimo ah ka samaynayay ilaahay cadowgiisa oo isugu jira ciidamada kufaarta maraykanka iyo murtadiyiinta dabadhilifka u ah cadowgaas waxay madaafiic iyo dayuurado ku soo weerareen dadka muslimiinta ah ee deegaanadaas ku dhaqan waxay si gaara u beegsanayeen dadka beeralayda ah iyo dhulka beeraha ah ee u dhexeeya baarsanguuni ilaa degmada jamaame oo ay duqaymo wuxuushnimo ah la beegsadeen ciidanka mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqa cadowga ayaa weerar qorshaysan ku qaaday cadowgii saliibiyiinta iyo murtadiyiinta isugu jiray halkaasna waxaa ka dhacay dagaal faraha la iskula tegey xabad ayaa ilaahay cadowgiisa dhabarka iyo dhafoorka laga saaray sida caadadu u ahaydna cagaha ayay wax ka dayeen mujaahidiinta ayaa dhulka hawdka ah ku sii baacsaday halkaas oo meyd iyo dhaawac badan uu cadowga ka soo gaaray waxay isku dayeen inay duqaymo diyaaradeed isku difaacaan ciidanka mujaahidiinta ee cayrsanayana isaga reebaan balse taas mujaahidiinta ma aysan istaajin raacdo ayayna cagta cagta u saareen halkaas cadowga waxaa ka soo gaaray khasaare lixaad leh waxaana looga qabsaday hub iyo gaadiid ciidan oo ay wateen inta ilaa hadda aan xaqiijinay khasaaraha cadowga dhimashada soddon iyo labo cadowga ka tirsan kuwaasoo u badan murtadiinta loo yaqaano danab ee uu maraykanku ku shaqaysto waxaa ku jira bakhtigaas toddoba ka mid ah saraakiisha hogaaminaysay cadowgaas ashahaadoladiriirka ah kuwaas oo uu allaah shartooda maanta soo afjaray gaadiidka ay mujaahidiintu ka qaniimaysteen cadowga waa shan gaadiid ah kuwaas oo ay qaarkood qoryo culus saaran yihiin qaar ka mid ah waxaad ka arki ka dhaan ama ka daawateen baraha bulshada khasaaraha cadowgu intaas wuu ka sii badan karaa waxaana marba marka ka sii dambaysa la soo helayaa meyd ay duurka uga carareen iyo hub iyo rasaas ay iska daadiyeen gabagaba rogaalka warmaha lagu ganaanayne goobbay ku wada le-aan sidii goosan weerhelaye gafuurra xun sidee ee bahay guldarro u raacshay dhanka shabeellada hoose haddaan u gudubno mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maantay kolonyo isugu jirta kufaarta yuganda iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo maraya duleedka deegaanka beriire dagaal halkaa ka dhacay kadib ilaahay subxaana wa tacala halkaa cadowgiisu ku jebiyey bakhtiga kufaarta afrikaanka waa laba askari dhaawacuna waa saddex askari dhanka maleeshiyaadka murtadiinta ah saddex murtad baa laga dilay labana waa laga dhaawaca ilaahay ayaanu mahad celinaynaa cadowgiisa jebiyey mujaahidiinta guul iyo gallad siiyey waxaan mahad celinta allah kadib u mahad celinaynaa ciidanka mujaahidiinta ee howlgalladaas fuliyey waxaan leenahay taqabal allahu jihaadakum wa raxima shuhadaa'akum wa cajala shifaa lijarxaakum rabbana kfir lanaa dunuubana wa israafanaa fii amrina wa habit aqdaamana wa surnaa cala alqowmi alkaafiriin ilaahay cadowgiisa waxaan leenahay haddii damiciinnu ahaa inaad islaamka ka adkaataan shareecada dumisaan dimuquraadiyadda iyo gaalnimada dalka iyo dadka ku xukuntaan taas waxaad indhihiinna ku aragteen inaysan idiin suurtagelaynin mana idiin suurtageli doonto biidnillaahi tacaala waxaa idinka soo horreeya rag mujaahidiin ah oo naftooda u huray litakuuna kalimatullaahi hiyo alculyaa wa kalimatu aladiina kafaruu hiya asuflaa mujaahidiintu waxay u dagaalamayaan dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreeyaan gaalada iyo murtadiinta dabadhilifyada u ah ee ku soo duulay haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka mu'asasada alkataa'ib ayaa soo saartay sawirada qaniimadii ciidanka mujaahidiinta ay maanta gacanta uga dhigeen maleeshiyaadka murtadiinta kadib dagaaladii cuslaa ee ay kula galeen duleedka magaalada kismaayo haddaba sawirada soo baxay iyo xogo dheeraad ah oo la helay waxaa inoo soo koobaya cismaan axmed dhuubow waad mahadsan tahay walaalka cabdullah bukhaari haddii aan ku bilowno ee bayaanka ka soo baxay ee taliska mujaahidiinta ayaa ciwaan looga dhigay cadowga oo lagu jibiyey duleedka kismaayo ee laba iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhanka kalena ku beegan tobanka bisha febraayo laba kun labaatan iyo lix ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii kamiin u dhigeen kolonyo cadow ah oo isugu jiray siliibiyiin maraykan ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ashahaado la dirirnimo ah ka waday agagaarka deegaanka baarsanguuni ee wilaayada jubbada hoose cadowgaasi ayaa madaafiic iyo diyaarado isqarxiya ku soo weeraray dadka muslimiinta ah ee deegaanadaasi ku dhaqan waxayna si gaar ah u beegsanayeen dadka beeraalayda ah iyo dhulka beeraha ah ee u dhexeeya baarsanguuni ilaa degmada jamaame oo ay duqeymo wuxuushnimo ah la beegsanayeen ciidamada mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqa cadowga ayaa u dhigay kamiin culus kaas oo isku beddelay dagaal toos ah kamiinka ay mujaahidiintu u dhigeen cadowga waxaa ka dhashay khasaare lixaad leh iyadoo dhimashadu ay gaarayso soddon iyo laba murtad kuwaas oo toddoba ka mid a ay ahaayeen saraakiil halka dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay sidoo kale mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay shan ka mid ah gaadiidkii cadowga hub iyo saanad ciidan sidoo kale waxay mujaahidiintu qabteen qayb ka mid ah diyaaradihii darooniska isqarxinayey oo ay cadowga ugu carareen goobta kamiinka een qaar ka mid ah een sawirada gaadiidkii laga qaniimaystay cadowga ayaa runtii ee lagu lifaaqay bayaanka ee haddii aannu sharxaad ee kooban ka bixinno sawirada ee la faafiyey waxaa ka mid ah gaadiidka cabdibilayaasha ah oo runtii lagu yaqaano maleeshiyaadka murtadiinta ah gaar ahaan maleeshiyaadka sbeshalka iyo kuwa kale ee maraykanka uu tababaro ee danab loo yaqaano waana gaadiidka ee tuutaysan ee ay caanka ku yihiin maleeshiyaadka nashaadala dirirka ah sidoo kale gaadiidka waa dhowr gaari oo nooca tiknikada loo yaqaano oo tuutaysan kuwaas oo ay ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen allah subxaana wa tacaala ayaana ku mahadsan sidoo kale sawirada waxaa ka soo muuqanaya geesiyada tawxiidka oo dusha ka saaran gaadiidka tuutaysan cadowga allaha laga furtay kuwaas oo ku sugan dhulbeereedka gaar ahaan halkii runtii ay dagaaladu ka dhaceen oo ay ciidamada mujaahidiintu gaadiidkan cadowga ugu furteen ay ku qanimaysteen isla gaadiidka waxaa ka mid ah cabdibiliyaasha laba shirlayaasha ah iyo sahaydii ciidan ee u saarnaa waxaa sidoo kale isla sawirada ka mid ah madaafiic u muuqday kuwa markaasi ku beegsanayeen dadka masaakiinta ah oo ay ku garaacayeen waana halkan ayay in badan oo ka mid ah madaafiicda ayaa lagu daawan karaa oo sida muuqata madaafiicdiio rakiban iyo gaadiidkii cabdibiliyaasha oo dhinacyada ka taagan oo ilaalinaya ayay ciidamada mujaahidiinta weerar iktixaam ah oo culus oo weliba sida ka muuqatana si geesinimo leh ee runtii loo agaasimay ayay kala duldhaceen ciidamada mujaahidiinta halkan waxaa taagan gaari cabdibile ah oo ay saaran yihiin hoobiyaal rasaastii madaafiicda hoobiyaha dhinacyada kale waxaa ka taagan dhowr gaari oo cabdibiliyaal ah waxaa dhinac ka taagan gaari gawaaridan makiinadaha amaba cagafyada ah sidoo kale halkan waxaa ka muuqata agabkii diyaarad iyadana sida muuqatay halkan laga hagayey oo kursi ayaa halkan yeelo iyo qalabkii kale ee sida muuqatana ah qalabkii diyaaradda laga hagayey halkaas ayaa idana runtii ay ciidamada mujaahidiintu ku qabsadeen marka halkan sawirada qofka marka uu daawado wuxuu arki karaa in ciidamadan oo rakibtay madaafiicda gaadiidkan ay dhinacyadu ka taagnaayeen hoobiyaasha halkaa laga garaacayay sidoo kalena diyaaradaha ee dadka muslimiinta lagu dhibaateynayey ee lagu qarxinayeyna ee halkan laga hagayey ayuu weerarka ka dul dhacay sidaas ayayna ugu suuro gashay in ciidamada mujaahidiinta ay ulu wareegaan oo cadowgan halkaa isaga cararaan sidoo kale halkaa waxaa ka muuqda gawaari kale oo iyagana lagu gubay goobta dagaalka waxaa ka mid ah dooni ay maleeshiyaadka murtadiintu wateen taasoo iyagana ay doonayeen in mararka qaar marka ay la kulmaan weerarada inay ku cararaan dhanka webiga oo ay sidaasi ku badbaadaan hase yeeshee doonidana waxay gacanta u gashay ciidamada mujaahidiinta halkan waxaa sidoo kale iiga muuqdo gaari kale oo cabdibile ah oo isagana taagan halkii lagu qaniimaystay marka runtii gaadiidku waa nooca ciidamada mujaahidiinta ayaana soo qaniimaystay allah subxaana wa tacaala ayaana runtii ku mahadsan waxaa sidoo kale halkan ka muuqda burburka diyaaradii cadowga laga soo riday oo iyadana kusoo duldhacday dhulbeereed ah waana dhulkii ay runtii sida cadownimada ah u gubayeen maantana waxaa dhex taalla beertaasi diyaaradihii ay cadowga ee runtii ku duqeynayeen oo ay ciidamada mujaahidiintu soo rideen sidoo kale halkan waxaa iiga muuqda gaari cabdibile ah oo isna la gubay dabcan gaarigan waxa uu gubtay xilligii uu dagaalka socday waxaana dhinacyada ka taagan laba gaari oo iyagana cabdibiliyaal ah oo ah kuwii cadowga ee laga furtay marka sawiradu waa intaa iyo inka badan dabcan dadku ay daawan doonaan marka cabdihaawow haddii aanu dib ugu laabanno maleeshiyaadka murtadiinta ah wararka aanu helayno waxa ay tibaaxayaan in khasaare lixaad leh uu maanta weerarkii ka soo gaaray gaar ahaan maleeshiyaadka maanta runtii weerarkaasi la kulmay oo ka koobnaa kuwa danabta ee ay maraykanku tababareen maleeshiyaadka kale sbeshaalka ah eegana isla maleeshiyaad hoostaga maraykanka oo maraykanka ku adeegto maleeshiyaadka kale ee nabad sugidda ee kuwa jawaasiista ee jubbaland waxaa sidoo kale ka mid ah maleeshiyaad kale oo iyagana gaashaan marka waxay ahaayeen maleeshiyaad ashaamud ah oo kala duwan oo u midoobay in dadka muslimiinta ay dhibaateeyaan sidaasna een kusoo duulaan tagay laakiin haliyeyada muslimiinta ay maanta casharo la miloobaan halkaa ugu dhigeen warbaahinta islaamiga landalusa xogta ay helayso waxa ay tibaaxayaan in meydad aad u fara badan iyo dhaawacyo la geeyey magaalada kismaayo halka loo yaqaano qabuuraha amaba xabaalaha baar caleen ee u dhexeeya magaalada kismaayo iyo garoonka diyaaradaha waxaa lagu aasay askar fara badan oo ku dhowaad labaatan askari ah oo murtadiin ah oo maanta ka mid ahaa kuwii ku halaagsamay weerarkii halkaasi ka dhacay waxaa sidoo kale maleeshiyaad lagu aasay meydadkooda ayaan halkan loo yaqaano akademiya amaba jaamacadda oo ah afaafka hore ee laga gala dhinaca waqooyi ee magaalada kismaayo sidoo kale deegaanka buulaguduud ayaa askar murtadiin ah ee lagu aasay caawa een maqribadii xogtaanu helayno waxay tilmaamaysaa in deegaanka baarsanguuni ilaa toddoba askari meydadkooda ee lagu xabaalay oo ka mid ahaa kuwii maanta ee ku dhintay dhulka duurka ah ee u dhodhow baarsanguuni maqhribadina meydadkooda duurkaasi laga soo ururiyey halkaasna ay ku aaseen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan baarsanguuni oo iyagaba ee la sheegayo in caawa runtii cabsi aad u xoogan ay kula hooyanayaan halkaasi sidoo kale dhaawacyo aad u fara badan ayaa la geeyey magaalada kismaayo waxaana meelaha maleeshiyaadka la geeyey ka mid ah xarun cisbitaal oo ciidamada siliibiyiinta maraykanka ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxaa la geeyey askar fara badan oo kuwa isbishalka iyo maleeshiyaadka kale ee danabta oo la geeyey halkaasi garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo xarumaha caafimaad ee siliibiyiintu ay ku leeyihiin sidoo kale cisbitaalka guud ee magaalada kismaayo waxaa daadsan caawa askar aad u fara badan oo dhaawacyo ah oo runtii halkaasi ku il daran sidoo kale warar kale aan helayno ayaa sheegaya qaar ka mid a askarta lagu la-yahay ee dhulka hoodka ah ee goobihii ay maantu dagaaladu ka dhaceen kuwaas oo qaarkood dhaawacyo ugu sii dhiigbaxaya duurka suuragalna ay tahay inay halkaasi ku le'daan oo ay duurka duwaagta ku cunto marka ay sidaan u baaba'ayaan murtadiintan mujrimka weyn ee murtad axmed madoobe caawa waxa uu ku damaashaadaya magaalada muqdisho isaga iyo in badan oo ka mid ah maleeshiyaadkiisa murtadiinta ah halka murtadiintana ay yihiin kuwa loomanaxayaal ah oo iyagana halkaas isaga la-enaya si arxan la-aan ah marka laisku soo ururiyo bukhaariyo weerarkii maanta waxa uu ahaa mid shaafiyey quluubta dadka muslimiinta ah halka dhinaca kalena baroorta an caawa ay ka taagan tahay magaalada kismaayo iyo xeryaha kale ee murtadiinta ah baraha bulshada waxaa lasoo dhigayay sawirro aad u fara badan oo murtadiin ah oo aad loogu barooranayey oo magacyadooda lasoo qorayey in badan ayaa runtii laysla dhexmaraya baraha bulshada haliyada mujaahidiinta ayaa runtii maanta wacdarahaasi ka dhigay goobta dagaalka iyagoo runtii derbi adag u ah dadka muslimiinta ah ee ay cadowgan doonayaan inay dhibaateeyaan waxaanu leenahay haliyadaasi mujaahidiinta ah waad gudateen waajibkii idinka saarnaa difaaca diinta iyo dadka muslimiinta ah sidoo kalena mujaahidiinta waxay maanta ka hortageen mid ka mid ah damacyadii guraacnaa ee silibiyiinta maraykanka iyo murtadiinta ay ku doonayeen in dadka muslimiinta ah ee xilligan la daaladhacaya abaaraha iyo jiilaalka in ay markaasi dhibaateeyaan oo ay beerahooda gubaan oo ay xoolahooda laayaan oo ay guryahooda gubaanna in maanta laga hortagay oo ay caawa bakhtiyadooda iyo dhaawacyadooda daadsan yihiin meelo kala duwan gaadiidkoodina ay noqdeen kuwa la qaniimaystay wixii xilligan ka dambeeyana ee lagu difaaci doono shareecada islaamka waxaanu leenahay mujaahidiinta allah subxaana wa tacaala ha idiin xifdiyo waxaadna tihiin runtii derbi adag oo dadka muslimiinta een ka ilaalinaya wax kasta oo dhibaato ah oo lala doonayo waad mahadsan tahay bukhaari ببشرى إن نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka axmed madoobe iyo siciid deni ayaa maanta iyagoo ciidamo fara badan wata waxa ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho haddaba qodobkaas iyo qodobo kale oo xiise badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsame abusheyba aad baad umahadsantahay alaakha cabdiwahaab maxamed bukhaari bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo aad ku maqli doontaan waxa uu yahay axmed madoobe iyo siciid deni oo iyagoo ciidamo fara badan wata soo gaaray magaalada muqdisho warbixintan waxaa lagu daabacay shabakadda wararka soomaali miima waxayna ku bilaabanaysaa sida tan garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa maanta laga dareemay mashquul zaa'id ah kadib markii ay soo gaareen boqolaal maleeshiyaad oo aad u hubaysan kuwaasoo ilaalo u ah qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo caasimadda soo gaaray maanta barqadii ayay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ay soo cagadhigteen ilaa laba diyaaradood oo siday maleeshiyaad ku hubaysan qoryo waaweyn iyo bambaanooyin kuwaasoo hordhac u ahaa wafdiga siciid deni hogaamiyaha maamulka puntland ayaa isna saacado kadib soo gaaray madaarka magaalada muqdisho isagoo wata ciidamo dheeraad ah deni ayaa soo dhoweyn heer sare ah ka helay toddobaatameeyo xildhibaan iyo siyaasiyiinta mucaaradka sidoo kale axmed madoobe oo wataa boqolaal maleeshaad ah iyo hubka culus ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha muqdisho dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ayaa durbadeybaa laga dareemay gobolka banaadir ilwareedyo ayaa sheegaya in madaxda maamulada jubbaland iyo puntland la dejiyey hotel kaabiga ku haya xerada calani oo ay gacanta ku hayaan ciidamada shisheeye siyaasiyiintan oo si aad ah u mucaararsan xasan garguurta ayaa isku aamini waayey maleeshiyaadka dowladda federaalka waxayna ku qasbanaadeen inay la soo degaan hub iyo maleeshiyaad aad u tiro badan warbixintii webka soomaali mim oo lagu qoray ayay taasi ahayd markana reuters oo kashiftay xerooyin ciidan oo maleeshiyaadka rsf ay ku leeyihiin gudaha etoobiya warbixintan oo laga soo xigtay wakaaladda wararka reuters islamarkaana lagu qoray websayteka islaamiga caalamada ayaa sheegaysaa in etoobiya ay si qarsoodi ah xero tababar ugu furtay kumnaan dagaalyahano oo ka tirsan maleeshiyaadka rsf ee ka dagaalamaa waddanka suudaan sawiro laga qaaday dusha sare oo ay heshay reuters ayaa noqonaya caddayntii ugu horreysay ee sida tooska u muujisa kuluglahaanshaha etoobiya ee dagaalka suudaan taas oo halis gelin karta xaaladda gobolka xerada tababarku waxay ku taallaa gobolka benjangul gomus ee galbeedka etoobiya gaar ahaan meel u dhow xuduudda suudaan siddeed elwareed oo uu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan dowladda etoobiya ayaa reuters u sheegay in imaaraadku uu maalgeliyey dhismaha xerada islamarkaana uu bixiyey tababarayaal iyo taageero dhinaca saadka ah sida itibaaxayso warbixintan reuters lagu qoray ilaa iyo horaantii bishii janaayo waxaa xeradan tababar militari ku qaadanayay afar kun iyo saddex boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka rsf xerada ayaa la sheegay inay qaadi karto ilaa iyo toban kun oo dagaalyahano ah warbixintana tii calamada ayay ahayd markana haddaynu midii laba kasoo qabanno howlgalladii lagu hardhay faafrebaro waxaanu kasoo qaadanaynaa jubbada hoose faahfaahin laga helayo dagaallo culus oo lagu jabiyey murtadiinta kaasoo maanta ka dhacay agagaarka deegaanka baarsan guuni ee duleedka magaalada kismaayo dagaalada ayaa khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta waxaana lagu dilay dagaaladaasi afar iyo labaatan murtadiin ah oo ay ku jiraan saddex sarkaal dhaawacna intaasi waa uu ka badan yahay qaniimadu waa saddex gaari oo cabdibila ah gubashadu waa hal gaari oo cabdibila ah diyaarad daroon ahna gacanta mujaahidiinta ayay ku soo dhacday warbixinta ugu dambeysa oo lagu qoray websayteka radioga alfurqaan ayaa waxay tahay kenya oo xiratay haweeney ay ku eedeysay la shaqeynta waxay ugu yeertay argagixiso ciidamada booliska kenya ee sida gaarka u beegsadaa dadka muslimiinta ah ee argagixisada loogu yeero ayaa gacanta ku dhigay caasho qaasim xasan oo ah haweeney soomaaliyeed oo soddon sano jir ah taasoo dowladda kenya ay ku eedeysay inay taageero iyo gargaar u fiidisay waxay ugu yeereen kooxo argagixiso ah ciidamo ka tirsan booliiska iyo kuwa sirdoonka kenya ayaa haweeneydana kasoo qabtay xaafadda islii ee magaalada nairobi sarkaal u hadlay booliiska ayaa warbaahinta kenya ka howlgasha u sheegay intii howlgalku socday ay guriga haweeneyda kasoo heleen baasaboor iyo taleefon kuwa gacanta ah loo gudbiyey qeybta baarista farsamada si ay u ogaadaan cidda haweeneydan xiriirka ay la leedahay saraakiisha booliiska ayaa xusay in baaritaankooda kadib ay haweeneydan u gudbin doonaan maxkamad si loo dhegeysto dacwad loo haysto dowladda kenya ayaa xoojisay howlgallada dhanka sirdoonka ah iyadoo beegsataa dadka muslimiinta ee ku nool gudaha dalkaasi warbixintaasi ayaa waxay ugu dambeysay xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga markanaan idinku wareejiyo mar kale iyo barnaamijka afafreebka wararka iyo walaalka cabdiwaab maxamed bukhaari ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa heshiis buuxa kala dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah kuwaas oo uu dhex maray gacanka hadal dhimasho iyo dhaawacu ka dhashay kadib xurguf dhex martay labada beelood ee luwaay iyo hadame oo ka mida beelaha muslimiinta ah ee wadadega wilaayada islaamiga ah ee bakool ayay wilaayadu ku guulaysatay in heshiis buuxa la kala dhex dhigo labadaasi beelood heshiisiinta labadan beelood ee luwaay iyo hadame ayay wilaayadu ku mashquulsanayd muddo ka badan toban maalmood waxaana ugu dambayn la gaaray xal buuxa oo la filayo in uu waari doono insha allah munaasabadii gabagabada heshiiskaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool culimo waxgarad iyo inta badan salaadiinta beelaha luwaay iyo hadame oo iyagu gartooda loo fadhiyey ugu horrayn waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka guud ee beesha luwaay suldaan cabdilwaaxid alxamdulilaah ilaahay aan u mahadnaqaan mahadlinkooba koran ilaahayba isku leh بعد الله ما مهدنغان حركة شباب المجاهدين أون هري أمير كانوا أبو عبيدة حفظه الله تعالى إلهي هكرها لنا قد ما كلام مهدنغان قربوش انت أسل الشقة ياسو ما كلام مهدنغان أمير كانوا قبلك بكول شيخ عثمان أبو عبد الرحمن oo runtii juhdi badan barnaamijkan iyo nabadayntan ku qeyb qaadayan mahadnaqaan iyo dacwadiisa intii la shaqeysaba amni jeeyan mahadnaqaan maykalan mahadnaqaan muxaafadada degmada xudur oo amiir sheen horeyan mahadnaqaan maykalan mahadnaqaan ulmaa udiinkii inta ku qeyb gali ugaasintii salaadiintii asharaaftii oo la jartoyan mahadnaqaan bacdallaahi dhammaantiin mahadsantiin asan lana lamadan beeloodas dhaladeen garaabu deris jiirangu abti aysungu dad eedinasa kalsoongu taarikhda ma ka sheegna hadamii luga os gale dohori haano yarmar oo macnaha sida oo kale ah war ku dhiyan ee dooku wal yaabi war shaydhaanka fadle irdaalan laakiin oo xudur roogdo murtadiintan ah wal abaabulen idadyo warsho dhigin sidi iyadan kugnaa rantiyeede anti ka dhamati maylana ilaahay agna hariis anti ka dhaawantina ilaahay caafi regantineskoy walaalo ee oo heliyey qaraabada ee se walaalnimo aan heliyin ilaahay ajar badan ha ku sii walaayadii iyo odayaalsha i dhammaantii hore walreerba koolna ang mahadnaqaana si oo arrintayo aan ku humaayan oon haninka gurmudi war holla argay maa alxamdulilah lamadan beelood walaalo ahaay heliyeen horta may meelin ka dhamaday afar qof lama i lama oo lamada dhine ah ilaahay idiyo ku baxeen sabar khayr qab hasii darshan wal khayr qab lahan gili yoona galan ku gar doron dilay ilaahay nahriis ee nimankii dilay oo rigaas galantiyo kasab laan ilaahay may ku bariyaan in galantaan ha gili may kihiliina uni walaaladaan reer hadama ee reer luwaay may kihiliyeena lama barosili liskare lamaada barosili la reer reerunki lama lama inas dhaladi higaali la reer reer hadama iyo luwaay lama barosiliiliska reer may ka helina in diishal gaadon walnan isku tamni walaherina diidaas in libulood gudaajo oonu ku dhiibino ka tallan lamada dhinaba maadaamaan ila dheer waktigana abaarna iyo wala jara in waktigaas un xoolagaas shal qaadno dadkii diidi lahaayay dhibaato liinjaysidii xoolagaas ka sallimno iyo ka ballagna madi koowaad may kale ka ballagnahin dhaawacga tiridiis walba nagato wallaba bugdhowi jaraan walxabadla ka dhowina jaraan yoona ma arnay hooba bogsoonadaan in maxkamadda shariicada islaamka la horsheeno yeena intaan ku gudubni may kale ka heliynay walaaladaan in deegaanada reer ka degaayaan oo daaqa eh dhibaatada ku teeganta unba beero eh wallaab usub la araaw dembeliinku ooda koron wal usub kale liinka soo bii koron ilaa walwalaayada ogdama arrintii aadana ka heliyn may kale ka heliynay walaaladaannu in wal alla walahana dhexgala saxle ka dhammaysan biniaadan leyleeyi in daaqi ilaahay leyleey lamban lahayn leysla daaqu biyo leysla waraabo kalsoonnidii hore isu kufayla un aan heliyn may kale ka heliynay lanki xadgudubsheenno aflaqaadasheenno unboo dhibaato kale la kaargo in shareecada islaamka la waafajiyo tallaabo sharciya laku qaado dada la barakiciy beeri qudaar laku guri guryaalaa la gubi ceelalaa la duugi walaay dhan ku heliyn walaaladan may ka heliynah in xoolagayo haay se dhaqse ah taliin dhiibo se degdeg ah dadkii guryaajo la gubi se liinka gurmudo walaajoon dhasadaan taasna saasaan ka heliyni wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa suldaanka guud ee beesha luwaay suldaan cabdiwaaxid sidoo kale waxaa munaasabadan ka hadlay suldaanka guud ee beesha hadame suldaan bunow ilaahay ba mahadle mahad bilaawi dhammaad midlahayn mahadii ilaahay kadib mayba ang mahadnagay xarakata shabaab almujaahidiin amiirshi anka korey qofka idiroogo jihaadka maalka galantiska la bahaw anka hoosey ma goona anka mahadnagay waaliga wilaayada islaamiga ee bokool iyo arkaantis yang mahadnaga runtii lamaadan reer shaydhaankii dhagali inigolal an dhakaano nabadeentiye mayba wax juhdi dheeraada ka biyaano eedanka dadaalan macnaa may markaa tunku enaa ma aragne ini liin bus galay liin oomay liin gaajoday ma aragne liin rafaad waajibaadkingu siinka mahadnagaan mayba waa ilaahay subxana watacaala maysin weydiyaana ilaahay ajarkii masiin kudaya akhyaaray cabduwaahid hoob saynlahadali ana saynlahadali hoob ana saynlahadalan abduwaahid saynlahadali maa taasaa siinka falan mayba waaha maysan lahaa eedi eedan maasintin hortaba shaydaan laysan dhagale madadasgalanba mahayna maana akhyaaray lan afar walhaad ku dhahoy maa misgala kor qaraabana masiin ku dhahoyta maaha ta ankaraadka jarta ma eh way siin ku arag derisna masiin ku dhahoyt reer hididna masiin ku dhahoyt wala dhangmadi lahaa daduubti kuwiinayt islaamnimo ee maanaha muslimlisiin ku dhahoyt maaha la afartan walhaad habada shariir ibdadka falanta ku dhahoyt inuu sisgal akhyaare galadu maana kulley muslimiinta dhatiyo nus cabdi shaydaan marmarka ku dhiyaasay tiilayo maalmo nabadeenta antu ku dareertay runtii eedi eed meel badan leh sulaha laka galo mad roogay helis roogay saanan ka ganacsana mayb wax wal lamada male maana allahu akbar allahu akbar allahu akbar diyaaran aniina ini mayb waha tiki dib shaydaan hanin dhaggalne hadama iluwaay haddii unana magaagi una lahayni baroosilil erhay dib hang noolayno kutaabki ilahin haka noolayna diyaarayan aniina allahu akbar allahu akbar falilaahi alxamd akhyaaray hoobun ilaahay ku obsana kutaabka ilaahay gobsana oo heliskaba una dhabka weelno ikhlaas una ka weelna ilaahay suna fadaano nin weele kolley walaa una ka heliinen walaalka abduwaahid ba sheegi maybu waaha inshagada goraal baa laha ku saari goraalka laha ku saari kolley walaka goran ha ka heliin maygumad eh ini lamaadan walaalod wale haska goonsadan hogaansho wilaayada bantiliindeen horta uun horta hadliyna macnaha maaha lanki mayb waaha galad suubiyo lamaadan reer dhatiyo galadka suubi ini galan barcelaka gobod dhulka ilaahay askule muslimiinta daagi biima shalle hadiidka ma haynays dhulka way daagele tankela goonahaan deegaamadan od daaga e mayb waaha insheegada ini walku suubii kora beerhaadeen mase eelhaadeen mase warhaadeen wilaayada ogolaashadii ama wal kale bolliinka suubii korna isla qaadadeen maaha ilada may madi la baari la ogaaday hadama iluwaa hasgali welijo maamaha sheegnay leer sakadhiidi alis warsaday maaha geeki mari dadka nibada lahroogay dhulki daagaha beerla ku galay lamay baa inshaada ma wala ku weelda dheeray ilada saadleesheen as bana gabaa'ilada geeki walaska dhiyaan taasa in badan maaha foojignaani akhyaare meeli beerning ana beerning haatoy meeli daagning ana daagning haatoy muslimka ninkoyawna ay la oominay maana kolley may baa kelimadii waktiga baasku gaabana ma inis dardaaramaane ilaahay obsiin midnamo kutaabka ilaahay ee magaagi beroysi lahaa noolayo maaha allahu akbar allahu akbar allahu akbar falilaahi alxamd intii ay munaasabadan socotay waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha labada beelood ee luwaay iyo hadame saraadiintii hadalley odayaala hadalley dad badan la dhimanyey maysin sheegana dadkii muslimiinta haayee culmaa udiinka haayee malaaqyadii sagaalisiidkii mujaahidiintii waalaayadii dhammaantii maysin sheegana lamaadi beelood meelan tum ikowka maalamood roogday aminkii tum in lamaad hatan galahaaya daahirka xugmiyaana lanka galbijiya walkala ka jaraan una mojiini inisa dhab aan heliyeen nanees hagarbahi lesla hadali lees walaaladi muddo roba nocol leenhayna walaan walsho dhanka ka shaqeey leehaayaan iyada horta ahaa yasiin caddeeyaana marka sidaata soo dhelin sheegayaa dadkan dadmad olnagaday wejin isbedelay madlisal horaayba mahayna yoo madaysimaysiin bankoytaan hatan walbadan aanin koror keliya meelay fadaane dadka ilaahay geeka mas-uuliyaddin dhiibi lakubalaawo ilaahoo dadkan sore lankan hoosey lankan saray oo deegaankii rooga ini dadkan madnimadii laku warqabo weliba ma is arnay lama barosililar higaalu walar meeli hatusali sheegaya cabdiwaaxid rooga bonow malanka dhibgabo hal suldaanna adhalanna hal malaaaqalanna hal samadoongalanna samadoonko beelan reer luwaay kumad ee hoba meel hadami luwaay roogan roogu lamadaas beeloo isu walangaa ka ballangnay dhabanna ota ka ballangnay dhabanna ota walaa yar yaraayay shaydhaan hashushkukaayay meeloonkuba bahiina inuunu si madnama ambiin tankalbay keliinay hata ka bacda lan walsuubi oo sharwada eh ini gadaalen gallan lanki gadaal gallada hata ballantee ku bahay oo lamadan beelod kumada ununa maynan ofaday shallan sharwada eh walsuubi ina leengarin ballantaano hay hooba ballanilea dad muslumiin ee bille eeyi ballantiyeedahay ini la fulay cid alla ciddii walsuubida amba lamadan beelod wal bulshada kiciyaaw amba dhibaato isheenaw lankilikidheega oola ee ficil hataan hayn ini lahasheega una ballangan oo tika ballan hob lahasheega dadkii lahansheegay ini nooqobadaagna may fadaane maamulka islaamiga ku fadhiyan iyo malaaqyadii iyo salaadiintii iyo samadooradii aan ku fadhiyan antaasoba la alamadnimo buuto la hale ballantaana maya taa nina ningnagan ka ballan dhilamada beelhoobnoonna isin idan mutaabacayaasaan idan mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khayray wal salaamini anti muslung ee ummad nabaga inta inisku koyta salaamantiin kulligeen ilaahay jannada nijee tan wal ku tabe ilaahay wiinaay muddo ku tabnaa inshallah nimneer aan liidun isoo disani jare waa naata miil dheer naa hor makadhagane hudur ii nawaa je eelberdii baydhow ii weejidii tijiilu dhati on dari dhaganka in badnaa dadkan isgaleen muddo aragnay midiyeedna waa biroogi dadkii geesuhay roogi hadama iluahay dadkii maslahada inkooy langanati geesuhay roogi aan oga waatan geekanari maraami kura jir madaasantan dhalinyari kuhay dad dadkan kun badan ahayna leedan wali dhabaan ilaahay alimahay og anteegna leedana ilaahay tagmaana togi walaan walbna kafani lena mahayn malna oo la talan malna ogaahin dhiigani wiilbaas walkiisheenia nii dhiiday nii dhiyan ilaahay qadari un dad malaagin le suldaan le yahayni lamaad meelod wal niinweeray anta koyran eray koyni ilaahay mahadlelaankii niinweeri hoobanan koyni hata si sharafle kulukulami hoobanta koyni dugsiliin fadheeday walalana baray meelimadii iimaankayn roogi iimaanku sii badan ha helni iimaanku sii badan ya helni may kala niinla jare dad una qaraabe edna aniis gordaan abti aysan eh ya hoobanta niiska koyni aada hibroo dhere aawka hibroo dhere hoob erniya toos aniis barani is barani is jeelani dada tukad baad una madi is arang madi amma niis galaana lena ka jar maan miis gala doom shaydaangana gali ilaahay inoo reeb shaydaangana gali ilaahay inoo reeb una muslimnimo ka amuuna fadaan diinta gudaaji ka amuunoo fadaan gabalka maynis kooy waaligi dadka wiinay gobol i degma sagaal i siyeed sharafle antanga aniiska kooyti sharafalle tiina namaslaayten sharaf aliisiin weel uniin walay tabartaayn sharafa ka dedaalan uniin tabartaayn walay sharafa ka dedaalan walay suldaamadaayn erayna ogolna wabilaahi towfiiq ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xidhay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abuucabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أولا وآخرا ما يغمه النغاني الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات الله وافجنت خيركم التوفيق دون إلهي نوافج يانك مه النغاني intaas markaanan ku gudu walaalayaal halis yala deeri nuqabadii salaadiintii hadleen walgorodkii hadli unmayba markhaati ka eniina ilaahayna markhaati ninka iyaa in may wahan isan haliidan isan oo laabfiyaw iqalbasan may wahan insha allahu tacaala muujidan daahirkiigna ku muuqda insha allahu tacaala haliiskaa u sugahaya markhaati ku ana ka walaay ahaan haliiskaas in uuna siinla fulin wali una doorka kaani kaalantan e qaadanoo waana siin fulun ilaahay dartisna siin garab surugna iyo ballan qaadaan insha allahu tabaaraka wa tacaala allahu akbar walaalayaal sidii isan ogtiin dadka muslimiinta geekalan ha degi maleh dadka muslimiinta dhammaan inta degnaan dhulkuun ilaahayna makani waanana deega dhulka alam najcal ilarda kifaatan axyaa'an wa amwaatan dhulkulankii dhimidin deegee dadkun hoob ha dhammaada dhulka arang meelka duugol waaye yaa meelka duugo malwaayo meelka nooladoon malwaayo dhulka korshay dad kasta deega saas dartee marka dhulka niifelin dhulka niifelin lamba meela degan ilaahaya meel makani wala kaloo lan deganaanin daaqo muslimiintu dhan waa ku dhahay soomaalida marka mayba waxyaabaha cajiibka leh may ku mid aha nuqaadu dacfiga mayba ku mid aha dhul iyo qabyaalad meelaa una ka liidanaya ku madato dadka maana furaag la karoogi koro isla markii olaad la ka geli koro mashaariic la kufulsidi koro meeloona ha noo gala korya ku madato un eedna kana gulina maana soomaali marka un anna arintaas marka may waa inuun in badan juhdi gelinaan dadka maana dacwo ya deegaas diin ilaahay ya deegaas dadka in diinta la sheego wala sheena kullu may ku mad ajaali qabyaalad wala taraas ma leh wala guula sheenaasna ma leh aakhara beel adduunyo ba'aal walan haayna laku dheefo ma leh waagii burburkii lahaa ka bilaabo sagaalankii ilaa mujaahidiinta ilaahay hanin saari ka hor wadankuun wali jarjari dib in malaysada dib in fiiriye ka fikira sagaalin sidiidii is-aankii burburkii lambalankii koog badan aama jare laakiin geeka raayatu tawxiid hooste waa ka noolin dhiigan ka shal badbaadi maalkiin ka shal badbaadi cirdigii iyo sumcadiin ka badbaadi diinkiin ka badbaadi lankasta geeka xor waaye ilaahay sidii fadaan caabuda saas maa xooloonya geeka mayla raaya intaan guurtoy intaan degtoy majarta inta lankii kutaba ilaa mufuungii mayla arjari waba yaseeda kor ay atlan araw mal argo war nicmadun ilaahayna sii iyo amnigaas iyo nabadgelyadaas iyo ku dhaqanka shariicada islaamka ilaaliyo badan aan baahanta ilaaliyo badan aan baahanta qabaa'ilka soomaaliyeed gaar ahaan qabaa'ilka haddaana liiimtahaamay hor surino oo bokool degan warmay baa lanaa ilahay ku obsanaan nicmadun ilaahay aylaka kufrinay nicmadun geekuuna haaysanaan misku koyn dadaan shahiidan gabri garooban nagadan wiilila maanaa ogoontawan hanti maanaa inshaa nooka jarta jihaadka nicmadun yahayta maylan baahan yahay uun hasuusanaan waana fiirinan galantan unka zuulin maysin hasuusiyay hal aayad oo ilahay kitaabshii kumada ilaahi subxaana wa tacaala may baliya dantangana tusahay wadaraba allaahu مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون آيات فكرنا كدبرنا لنكي والفهم إلهي ما يبليا مثالا نسوبي تصالة تصالة ولا لك فهم يقدر مهما هيد يتصالويك ولا لك فهمه وبالمثال يتضح المقال بأرب تراس هذا هو بالإدعاء إلى فضاء تصالي لك دره ilaahay tusaalinin sheegahay walun walka fahmi korn kan jaahilka ah kan caalimka ah kulli sidoo isna fahmi koraan hal qaabban fahmi koraan ilaahay nin sheegahay wali kaloo istinbaad ahayd maanija guud ahaan lagu basada goon waay laakiin qof kasta fahmi kor ilaahay may baliyaa ilaahay mayba tusaale siinka dhikay magaalo dad deganaayan amni haysadaan dadka magaaladaas degan barwaaqo qabeen raashin joon meel kastan ku kooyay barwaaqi haysadaan magaalada saas hayti oo dadka intaas nicmaa la sii dadye fa kafarat biancum illaahi ilaahay nicmadiisa ka kufriyan ilaahay nicmooyinka siiya gorod waayan ka shukri waayan ka kufriyan nicmad hoob ka shukri waaya maynagdaas hadda zuulaas maa meela ku baas ilaahay may baaree fa adaaqaha allaahu libaasa aljuuci waalkhawfi bimaa kaanuu yasnacuun ilaahay may dhadhan siiyey meeli amni iyo nabadgeliyo qaban gaaji ilaahay dhadhan siiy ee obso amnigii bedelshay obso ilahay inka bedeli barwaaqadii raashinkii meel kasta ku kooyayn ilaahay ma inka bedelay gaajo fa adaaqaha allaahu libaasa aljuuci waalkhawfi sababta meed ilaahay dulmiye may bimaa kaanuu yasnacuun wala yasuub yaayanga sababan eh oo dilka macaasiyada qaraabgooynimada iyo waxyaabay lamada marka walaalyaal maylan baahanyaa aayaddaas uuna ka tadaburnaan nicmo ilaahayna sii amni ilaahayna sii nabadgelyo ilaahayna sii geeka lama qof hoob isqobsata kitaabka ilahay lalaga shalbaa kitaabka ilaahay markii ninkooyki dib mana inuuna iskhilaafna sahmeh mayan baahangnaa heshiiskun keliya may ka hergeli kore lanka daalumka e haliiskun bacdijay dhibaato sheenaaw haliiska qodobadaisna ka jartay lanka absugaa in galan bir e laka qobada lanqarin maysin hasuusiyey meelaas markii un maraan nabiyulaahi moxamed maare sal allahu alay wasalama lacana allaahu man aawaa muxditan muxdith macruuf algordo ilaahay lacnadiis allakirrida ilaahay naxariistiisa ku dheeraye lanki lan dembiile qariyo ilaahay nacladiis diyaarangana lanka dembiiliga ee may waa in la qobod ummata hadda lanka dembiiliga ee faasiqa ee isku qobod waayaan hadda yoo dhanba bilaayada cami maas mana nabiga ilaahay meesha mid alayhi sallallahu alayhi wasallam dad doon saaran doontana lama daba ka kooban qaybta korna da saaran yiin qaybta hoosna da saaran yiin haddii haani hoos biin baahdan inta hanbahayaan koraha korkorayaan dadku korku jaroha korkorayaan badda saasa mana biyuha kuga ladaan nabiga ilaahay marka meeray haddii hoos haan jaran oo doonti salciya dabaqada hoos ka jaran haddii arang un haddii dad dhibo fanay korha kor koro fani biyowaab unu bahnin dhow inta ku buujisana haddii arang haan kalan galanti on qoban doonto un bujiidana dhib malee inta leh kor koro erne galanti on qobana halakuu halakuu jamiican ma han hoosna halaagsamayaan han korna halaagsamayaan laakiin haddii galantiyo qobadan doonta hoos makubud yaasan mal weelaw leero gacmoojo la qobado la reeba munkarkalu ku reebo nabaga ilaahay ma eray ha najow najow jamiican dhammaantiyo badbaadayan mana mana ma in la jeednee lanka daalumkee haddii la qobado umuto dhango badbaadas umuto dhango badbaadas walakum fi lqisaasi xayaat shareecada ilahay inay tiigsi lanka dhibaatada wada jazaakum allahu khayra jazaa ilaahu shayddaanka munsulunka iska diraa ilaahu noo qobay ilaahayow lankii imaana tooba'dan anqorna ilaahu noo qobay ilaahu dhulka la gooy ilaahu indhaha tir ilaahayow may wahaa masiiba ada la ogda ilaahu ka rid jazaakum allahu khayra jazaa inta kelimadaha ka gebagabaayaana wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caaw waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لنا الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قد